gudoomiyaha gobolka waxaan rabaa laba qodob inaan taabto dheer dadka degmadan degan horta culays ay qabaan toddoba iyo tobanka degmee gobolka degmo milatari dhex degan horta dayn laa ka jirto gudoomiye in degmo ka tirsan maamulka gobolka ay milatari dhex deganaadaan oo weliba ku hadlaan ay dhahaan waa xeryahayna horta wax soco kara maaha maanta laga bilaabo waa inaan go-aan ka qaadano milatari dhex deganaan kara dayn lama jirto haddii madaxda qaranka aysan ogeyn oo ogeysiinaynaa maalin kasta wasiir cusubaa lasoo magacaabaa taliyaa lasoo magacaabaa shaqada ugu horreysoo qabto wuxuu leeyahay xariir daynland soo kormeera horta daynla iyadayaa habaaro degmada kala u duceeyey maanta hortiinaan ka ballan qaadaynaa xataa madaxda qaranka kama yeeli doono in milatari magaalada dhex joogo haddii magaaladan ama degmadan ciidan dhex joogaa waxay noqon doonaan ciidanka booliiska oo kalsooni ay ku qabi doonaan shacabka haddii la yidhahdo annaga waxaan ognaa xataa suuqyada hilibka waa laga shaqaysan waaye qofkii mooto la tagay qofkii gaari la tagay subax maxalli xag u leexo dadkiyaaba nolol ku lacba meesha annagoo taagtaagan maalin cad